bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii sideed iyo lixdanaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum darsiganina wuxuu weli ku saabsan yahay sababihii ka dambeeyey ama dhaliyey inay muslimiinta ay u adkaystaan dhibaatooyinkii aan ka sheekaynay iyo kuwo ka daran oon laga sheekaynin oo nimankii mushrikiinta ahaa ee maka ay kula kaceen asxaabtii nabiga sala allahu calayhi wasalama qodobo doora ayaan ka soo hadalay waxaa ugu dambeeya qodobka lixaad oo ah albishaaraatu binnajaax bishaarada uu qur-aanku ugu bishaareeyey ama rasuulku sala allahu caleyhi wasalam ugu bishaareeyey inay guuleysan doonaan taa nafteedu dhib kasta haddaad ku jirto ood og tahay dhibkan inaad ka bixi ood heli doonto guul iyadana waad adkaysanaysaa waa amalka iyo rajada albishaaraatu bishaarooyinkiibaa ka mid a waxyaabaha ama sababaha keenay inay asxaabta u adkaystaan dhib kasta oo soo gaadho kusoo gaadho fii sabiili caqiidatihim diintooda iyo caqiidadooda iyo islaamnimadooda daraaddeed dhib kasta oo loo geystay inay u adkaystaan waxyaabaha sababay waxaa ka mid ahaa albishaaraat binnajaax in loogu bishaareeyay inay guuleysan doonaan wa maca haadaa intii aan ka soo hadalay isagoo ay jirto kullihii dhammaantii kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen yacrifuuna kuwa garanaya oo og mundu awali yowmin laga soo bilaabo maalintii koobaad mundu laga soo bilaabo waaye mundu laga soo bilaabo awala yowmin maalintii koobaad maalintaasoo laaquu ay la kulmeen fiihi maalinta ashiddata culays iyo dhibaato iyo wal iddihaadi iyo jirdil iyo maskax dil bal iskaba dhaafe wa min qablihi intaan dhibaataba ku dhicin dhibaataduba intaysan bilaabin iyo waxa ay ahaayeen kuwo og ana dukhuula gelitaanka fil islaami islaamka lasoo galo laysa macnaahu inuusan micnihiisu ahayn jarul masaa'ibi dhibaato inaad isu soo jiiddo iyo wal xutuufi dhimasho iyo geeri inaad isu soo jiidda uun inaysan ahayn inaysan ahayn bal iska dhaafi inaysan ahayn ina dacwata yeedhitaanka loogu yeedhayo dadka alislaamiyati dacwada islaamka oo risaalada iyo fariinta rabbi ee nabigeenna loo soo dhiibay sala allahu calayhi wasalama oo la yaqaano arkaanteeda arkaanul iimaan arkaanul islaam shareecada waxaasoo dhan qeybaheeda ka kooban dacwadaasi tahdifu inay bartilmaameedsanayso oo meeshay u socotaay ay tahay mundu awali yowmiha laga bilaabo maalinteeda koobaadba waxay bartilmaameedsanaysaay u socotaay inay tahay ilal qadaa-i in laga adkaado oo la tirtiro qadaa calaa haddaad maqasho wuu ka adkaaday oo wuu tirtiray wey calal qadaa'i calaa in la tirtiro calal jaahiliyati islaam la-aanta islaam la-aanta jaahiliyada saanbaa la dhahaya waa islaam la-aanta jaahiliyadii aljahlaa ee jahliga iyo jaahilnimada badnayd iyo wana iyo wa nadaamihaa qaab nololeedkeedii qaabka nolosha ay u samaysatay islaam la-aantii al khaashimi ee dulmiga ku salaysan dulmi cadaaladi kuma jirto waxaa kale ay muslimiintu ogaayeen wa anna min nataa'ijiha midhaheeda dacwada islaamka midhaheeda iyo waxyaabaha ka dhalanaya fi dunya adduunyada in la joogo adduunyada marka la joogo midhaha ka dhalanaya inay tahay bastu nufuudi awoodda islaamka in lagu faafiyo cala al ardi dhulka bastu nufuudi awoodda islaamka iyo muslimiinta in lagu faafiyo oo lagu fidiyo cala al ardi dhulka adduunka oo dhan in lagu baahiyo oo lagu fidiyo iyo wasaytarati in gacanta lagu dhigo cala almowqif asiyaasi adduunyada maamulkeeda waaye mowqif siyaasi saa dheh cala almowqif asiyaasi maamulka dunida fil caalami adduunka dhan sida loo maamulayo sida hadda ay reer galbeedka u maamulaan oo golaha ammaanka iyo maraykanka iyo meeshay rabaan adduunka la marsiinayo yaa waxaa la rabay inuu islaamku sidaa ahaado oo maamulka dunida ee siyaasadda iyo meesha adduunka la marsiinayo inuu islaamku gacanta ku dhigo saasay ahayd laakiin nasiib daro muslimiinta ayaa taa ka daciifay fi lcaalami litaquuda si ay u hogaamiso dacwada islaamku alummata alinsaaniyata ummadda bani aadamka ah waaljamciyata albashariya iyo bulshada bani aadamka waa isku mida ilaa mardaati illaahi alle raalli ahaanshihiisa inay u hogaamiso ilaa intaas weeye ujeedadeedu ilaahay rallihiisa in la gaadho oo awaamirtiisa la qaato owad oo lala dagaalamo gardarrada iyo dulmiga adduunkana maanta dulmi dulmi waxaan ahayn oo ka jira male cadaaladu way tagtay naxariisna way tagtay oo wa tukhrijuhum ay ka bixiso bulshada bulshaweynta dunida min cibaadati alcibaadi addoommadu inay iscaabudaan ay kala amar qaataan oy sharci iyagu isu sameeyaan cibaadadii waa sidaas ilaa cibaadati illaahi alle cibaadadiisa oo isaga keliyata laga amar qaato oo isagu wuxuu xalaaleeye la xalaalsado oo isagu wuxuu xaaraantinimeeye la xaaraansado oo amarka uu kusiiye la qaato oo wuxuu kaa nahiyey laga joogsado sidaas weeye cibaadadu wa kaana wuxuu alqur-aanu qur-aanku wuxuu ahaa yanzilu kii la soo dega bi haadihi albishaaraati bishaarooyinkada ayuu la soo degi jiray maratan mar bisaraaxati si caddaan ah wa ukhraa marar kalena bilkinaayati si dadban ayuu u soo degi jiray fa fii tilka alfataraati xilliyada iyaga ah alqaasimati ee dhabarka jebisa qofka xilliyadaas dhabarjabka dhibaatada jirtaay ay dhabarjabka tahay allatii xilliyadaasoo diiqat il ardu dhulka lagu cidhiidhiyey calal muslimiina muslimiinta lagu cidhiidhiyey oo wakaadad ay sigtay amay qarka u gaadhay takhnuquhum in ay cabudhiso ama ay mirjiso ama xamaga qabato ama neefta ku dhajiso weeye oo wa taqdii calaa xayaatihim noloshoodana ay baabi'iso ama ay tirtirto xilliyada iyada ah kaanad waxay ahayd tanzilu tii ay soo degto al aayaatu aayado qur-aan ayaa soo degi jiray bimaa wixii iyadoo ka sheekaynaysa ayay soo degi jireen jaraa dhex maray bayna al ambiyaa'i asaabiqiina nebiyadii hore iyo wa beyna aqwaamihim iyo dadkoodii iyo qowmkoodii iyo tolkood wixii dhex maray iyo wixii kala qabsaday aayado caddaynaya oo ka sheekaynaya ayaa soo degi jiray sidaa darteed qur-aanka qeyb weyn waxaa ka mid a qisasul ambiyaai baa ka mid a alladiina qowmamkii ama dadkii ama tolkoodii ambiyada kuwaasoo qaamuu isu taagay bitakdiibihim ambiyada inay beeniyaan iyo walkufri bihim in ambiyada iyo risaaladii ay wateen iyo mabdii islaamka ay wateen ay diidaan oo ay ka hor yimaadaan oo ay ku kufriyaan wa kaanad waxay ahayd tashtamilu tii ay kulansato haadihi l aayaatu aayadahan kuwanihi calaa dikri l axwaali xaalado in ay sheegto ama ay ka sheekayso ka sheekayso ay xusto allatii xaaladahaasoo tutaabiqu ay isku midka yihiin ay isku daboolmayaan mutaabaqada waxaa la yidhaah laba shay oo isku daboolmaya oo xaggaa iyo xaggaa toona aan mana kala yara mana kala dheera way isla egyihiin way isku daboolmayaan waa laba xaaladooda iskuwada isku mid ah unbaa laga wadaa isku mid ah oo isku daboolmaya allatii xaaladahaasoo tutaabiqu ay isku daboolmayaan oo isku mid yihiin tamaaman si dhammaystiran oo ayna kana yarayn kana weynayn ka gaabnayn ka dheerayn ka khafiifsanayn isku waad mid yihiin axwaala muslimi makka maka muslimiinteeda arrimaheedii iyo kufaariha iyo maka kufaarteedii iyo muslimiinteedii xaaladii dhex tiilay xaalada uuna isku mid yihiin oo isku daboolmayaan oo kale ayay aayaduhu ka sheekayn jireen uma markaa kadib tadkuru haddana aayaduhu waxay ka sheekeynayeen ay xusi jireen ama tadkuru waxay sheegi jirtay haadihi al aayaatu aayadahan kuwani waxay sheegi jireen oy ka sheekayn jireen haddana bimaa wixii tamakhadat canhu ay foolatay oy dhashay wixii mar hadday fooshaan way dhalanayaan tamakhadat ay dhashay canhu xaggiisa tilka al axwaalu xaaladahaasi waxay foolatay ama dhashay ama waxay ku dambeysay umbaa laga wadaa oo ah min ihlaaki alkafarati in la halaagay oon waxba laga reebin kuwii xaqa diiday iyo wadaalimiina kuwii gabadfalka iyo dulmiga samaynayay iyo wa iiraathi cibaadillaahi addoommada ilaahay in la dhaxal siiyey addoommadii ilaahay ee alsaalixiina wanaagsanaa ee xagga xaqa qaatay ee awaamirta ilaahay qaatay ee mu'miniinta ahaa ee ambiyada raacay kuwaana al arda dhulka in iyaga la dhaxal siiyey iyo wadiyaara guryihii fa kaanad waxay ahayd fa kaanad waxaa ahayd fii haadihi tan alqasasa aw ilqisasa qisooyinkan ama sheekooyinkan waxaa ku dhex jirtay ishaaraatun tilmaamo waadixatun oo iska cad ilaa fashali ahli makka nimankii mushrikiinta ahaa ee ree maka guldaradoodii fil mustaqbali waqtiga soo socda inay iyagu guuldaraysanayaan iyo wa najaaxi almuslimiina muslimiintu inay guulaysan doonaan maca najaaxi dacwati alislaamiya dacwadii islaamka iyo islaamkuna uu guulaysan doono muslimiinta iyo islaamkuna inay guulaysan doonaan mushrikiinta iyo wathankoodii iyo shir iyo shirkigoodiina inuu fashili doono uu guuldaraysan doono ayay tilmaami jireen aayadahaasi wa fii haadihi alfataraat xilliyadan iyada ah nasalat waxaa soo degtay aayaatun aayadabaa soo degay oo tusarixu caddaynaysa si caddaan ah waxay u caddaynaysaan bibishaarati ghalabati almu'miniina mu'miniintu inay adkaan doonaan qaala tacaala alle wuxuu yidhi walaqad dhab ahaantii sabaqat waxaa horu martay waxaa horu dhacday waxaa yacnaa horay loo sheegay kelimatunaa annaga ballanqaadkayagii weeye kelimatunaa ballanqaadkayagii licibaadina almursaliina addoommadayada mursaliintai aan soo dirnay aanu u ballanqaadnay oo ah innahum iyagu lahum iyagu almansuuruuna kuwa loo hiiliyo ee guulaysta inay yihiin wa anna jundanaa annaga ciidankayada ciidankayagu waa mu'miniinta eh lahum iyagu alghaalibuuna kuwa gacan kuwa kuwa gacanta sare leh ee gacan sarraynaya ee guulaysanaya inay yihiin ee fatawalle iskaga jeedso canhum xaggooda xataa xiinin intii yar ee muddo ah iskaga jeedso waxa weeyaan makaan la joogaayo jihaadkii weli lama jeedaynin inta bal jihaadka laga jidaynayo in yarun iska sugaa layidhi wa absirhum tusi oo tusaalee sida ay adduunyadu tahay siday xaaladu tahay taariikhdu sida ay tahay ma ilaahay allah subxaana wa tacaala sunankiisa iyo siduu ula dhaqmo addoommadiisa kuwa xaqa wada iyo kuwa aan xaqa ka hor yimaada siduu ula dhaqmo taana tusaale baa layidhi oo tus fa sowfa yubsiruuna iyagaaba arki doona iyadoo sida aad sheegaysay ah alla wuxuu ihi afa bicadaabina ma cadaabkayaga ayay yastacjiluuna dadejisan doona waxay dhihi jiraan mar badan mataa haada alwacdu war waxba adiga maalin walbale waxbaa laydin cadaabi doonaa waa goorma taasaa laga jawaabaya waxaa layidhi afa bicadaabina ma annaga cadaabkayaga ayay yastacjiluuna leeyihin iyay degdegsanayaan oo ilahin awe ay raagsanayaan iska dhe ay raagsanayaan fa idaa nasala fa idaa markii nasala cadaabku uu kusoo dego uu kusoo habsado bisaaxatihim xeryahooda markuu kusoo habsado fa saa-a waxaa xumaaday sabaaxu lmundariina kuwii loo degay loo digay oo cadaabku xeryahooda kusoo habsaday waa berigooda ayaa xumaaday aayadda kale soo degtay waxay ahaayeen sayuhzamu waa la jebin doonaa aljamcu kooxahan iyo jamaacooyinkan gaalada ah waa la jebin doonaa wa yuwalluuna dubura wayna carari doonaan jundun ciidan weeye maa oo ciidan ah hunaalika oo halkaa joogo oo mahsuumun ah mid la jebiyey oo min al axsaabi isbahaysiyo ah waxaasoo dhan iyaga ayaa loola jeedaa wa nasalad waxaa degtay fi ladiina kuwii waxaa kusoo degtay haajaruu qaxeen ila alxabashati geyga geeska afrika u qaxeenna waxaa kusoo degtay waladiina kuwii haajaruu qaxeen fillaahi alla darti iyo caqiidadiisa iyo caqiidadooda oo keliyata u baxsadeen min bacdi maa dulimuu markii la dulmiyey ee la gardaraysay kadib lanubawi-annahum waxaan dejin doonaa oon siin doonaa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda xasanatan wanaag wala ajru alaakhirati ta dambe aakhiro ah abaalgudkooda yaa akbaru kaba sii weyn badan wixii adduunyada lagu siiyey low kaanuu yaclamuuna hadday yihiin kuwo garanaya suuratu naxli wa sa-aluuhu rasuulka waxay weydiiyeen gaaladu ama mushrikiintii qoreysheed ama mushrikiintii maka can qisati yuusuf nabiyullaahi yuusuf sheekadiisa inoo sheeg baa layidhi hadaad wax og tahay fa anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey fii tayihaa suuratu yuusuf iyo qisadii yuusuf iyo walaalihii iyo wixii dhex maray galkeeda waxaa ku jiray laqad kaana waxaa ahaaday fii yuusufa yuusuf arrintiisii iyo ikhwatihi walaaladii aayaatun baa lisaa'iliina kuwa su-aasha weydiinaya baa u sugnaatay fa ayu ey fa ahlu makata maka dadkeedii asaa'iluuna ee weydiinaya wax ujeeddada ugu dambeysa waxa weeyaan ahlu makaha weydiinaya qas- qisada iyo arrinta nebi yuusuf iyo walaaladii ugu dambeystooda yulaaquuna waxay la kulmi doonaan maa wixii oo kale laaqaa uu la kulmay ikhwaanuhu nebi yuusuf walaalii wixii ay la kulmeen oo min alfashali guldaro ah wayastaslimuuna way isdhiibi doonaan marka laga adkaado isdhiibidda waxaa la yidhaha marka laga adkaado eed calanka cad taagto wayastaslimuuna way isdhiibi doonaan kaistislaamihim sidii nebi yuusuf walaaladii ay isu dhiibeen markii ay iyaguna fashileen nebiyullaahi yuusuf ay markii hore dulmeenna alla u hiiliyey wa qaala wuxuu yidhi rasuulku sal allah wa qaala wuxuu yidhi alleh subxaanahu wa tacaala wa huwa isagoo yadkuru rusula guud ahaan isagoo la isku qaqabtay si duuduub ah rususha ilaaha iyo arrimahooda iyo gaalada wixii dhex maray wa qaala waxay dhaheen alladiina kuwii kafaruu xaqa diiday lirusulihim rusushii iyaga loo soo diray waxay ku yidhaahdeen lanukhrijannakum waxaanu idinka bixinaynaa oonu idinka saaraynaa min ardinaa dhulka yaga dhulka iyaguuse wax kuma leh ow la tacuudunna waxaad ku soo noqon doontaan fii millatinaa diintayada fa awxaa wuxuu alla u waxyooday ilayhim rusushii wuxuu u waxyooday rabbuhum rabbigood wuxuu u waxyooday lanuhlika aldaalimiina nimankaas dilmuulayaasha ah inaan halaagi doonno ee rususha ka hor yimid ee xaqa diiday ee dhahaya rusushana haddana waxaan idinka saaraynaa dhulkaiyaga ayaan idinka saaraynaa leh waan halaagi doonaa walanuskinnanakum waxaanu idin dejin doonaan idinka al arda dhulkan ay leeyihiin waan idinka saaraynaa idinka ayaan idin dejin doonaa iyagana waan halaagi doonaa min bacdi daalika markaa kadib oon iyaga halaagno oon baabi'ino dhulka idinka ayaa degi doona daalika abaalkaa waxaa iskale abaalgudkaas in cadowgiisana la halaago isagana dhulkii la dejiyo liman khaafa qofkii ka cabsada maqaamii aniga is-hortaagayga maalinta qiyaamo ee ruux waliba uu allihiisa is-hortaagayo is-hortaaggaas ninkii maanta kasii baqa oo siduu uga baqina waxa weeye ifcal laa tafcal waxaan samee ruuxuu yidhi wuxuu alla ku yidhaahdo ood yeesho ha falin wixii ku yidhaahdana aadan falin weeye oo wakhaafa waciid goodigayga na ka baqa intaasoo aayada ayaa soo degayey marka asxaabtu waxay ku noolaayeen jawigaas qur-aaniga ah ayay ku noolaayeen saa darteed baynan haba yaraatee ee wax dan aysan ka lahayn dhibaatooyinka ay kula kacayeen gaaladu waxiinamaa markii kaanat ahayd alxarbu dagaalku mushtacilatan mid holcaysa bayna alfurusi waaruumaan labadii dowladood ee adduunka ugu weynaa xilligaa isaga ee risaaladu ay soo degaysay labada dowladood ee super powerska ahaa ama alquwatayn alcudmayayni labada xoog ee adduunka ugu waaweynaa oo midna bariga ay jirtay oo ahayd furus wathaniyiinna ay ahaayeen ama mushrikiin ay ahaayeen galbeedkana ay jirtay dowladdii weyneyd ee reer rooma oo markaa masiixiyiin ay ahaayeen oo ahlu kitaab ay ahaayeen labadaas qole is hayeen yaa niyadda lala kala jiray mu'miniintuna waxay la jireen kuwan haddii ay mu'miniinta isla yihiin inay adkaadaan mushrikiintuna mushrikiinta ayay la jireen waad aragtayoo meel kasta oo dagaal ka dhaco qolownbaad la yarax jirtaa uu qalbigaagu la jiraa waxiinamaa markii kaanada ahayd alxarbu dagaalku mushtacilatan mid holcaysa bayna alfurusi waaruumaan furus iyo ruumaanka dhexdooda oo wakaana ay ahaayeen alkufaaru nimankan kufaarta ahee ree maka ay ahaayeen yuxibuuna kuwa jecel ghalabata alfursi furusku inay adkaadaan oo ay gacan sarreeyaan sababta u jecel yihiinna maxay yihiin waa likownihim ahaanshaha ay yihiin furusku mushrikiina mushrikiin ay yihiin marka mucaskarka shirkiga ayaa laiskula jiraa waa la isbahaysanayaa oo niyadaa lagala jiraa walmuslimuuna muslimiintuna yuxibuuna ay jeclaayeen ghalabata aruumaani ruumaanku inay adkaadaan oy gacan sarreeyaan oy goobta joogaan sababtuna waxay tahay waa likownihim ahaanshaha ay ahaayeen ruumaanku mu'miniina billaahi kuwa ilaahay rumaysan iyo warusulu rususha kuwa rumaysan walwaxyi iyo waxyi kuwa rumaysan iyo walkutubi kutub iyo walyowmi alaakhir marka mucaskarul iimaan baa lagu wada jiraa inkastoo ayn iimaankoodii iyo uusan wada sax ahayn laakiin haddana dee niman diin haysta unbay ahayn haba yaraha taxriifiyeene wa kaanad waxay ahayd mar marka iyada alfurusu furustii oo mushrikiinta ah yaqlabuuna kuwa adkaada wayataqadamuuna dhulna ka qabsada taqadumku waa sidaas horumar sameeyo oo dhul ka qabsada marka mushrikiintana way farxeen muslimiintana way naxeen markaas alla subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyey anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey bishaaratan bishaaro ayuu soosoo dejiyey bikhalabati ruumaani ruumaanku inay adkaanayaan fii bidci siniina dhowr sano dhowr waxaa la yidhahdaa saddex ilaa sagaal inta u dhexaysa saddex ka bilow ilaa sagaal intaasaa dhowr la yidhaha fii bidci siniina dhowr sano walaakinahu hasaacatee alleh lam yaqtasir kuma gaabsanin oo keliyata calaa haadihi albishaarati bishaaradan alwaaxidati oo keligeed hal bishaaro uun bishaare waxaa la yidhaha wax wanaagsan oo mustaqbalka dhacaya oo laguu sheego ayaa la yidhaha bal saraxa bal iska dhaafe saraxa wuxuu caddeeyey bibishaaratin ukhraa bishaaro kale wahiya iyadu bishaaradaasi nasrullaahi alle u gargaaridiisa ama u hiilintiisa weeye lilmu'miniina mu'miniinta uu hiilinayo ama uu guul siinayo xaydu meel qaala uu yidhi yowma-idin wa yowma-idin maalintaa iyada abay yafraxu lmu'minuuna mu'miniintu farxi doonaan binasrillaahi guusha alla uu siin doono iyo hiilinta uu u hiilin doono ayay ku farxi doonaan wa kaana wuxuu ahaa haddana dhinaca kale rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama nafsuhu nafs ahaantiisa xataa qur-aanka keliyata maaha rasuulkan wuxuu ahaa yaquumu kii isna isu taaga bimithli haadihi albishaaraati bishaarooyinkan oo kale inuu mu'miniinta siiyo ayuu u qumi jiray uu samayn jiray bayna awniyatin waqti wa ukhraa iyo waqti kale markii muddo la joogaba waxba ugu bishaarayn jiray wey fa kaana wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama idaa waqtigii waafaa uu soo galo almowsimu xilliga xajku markii uu soo galo oo wufuuddii carabtu ay meel walba ka timaada say usoo xajiyaan qolba ay meel degto oo waqaama rasuulku uu istaago bayna annaasi dadka dhexdooda uu istaago fii cukaad suuqi weynaa ee cukaad ay dadku samaysan jireen ee wax lagu kala gadan jiray xilliga xajka wa majanna ama suuqa kale ee majanna wa dilmajaaz iyo suuqa kale ee dilmajaaz la dhihi jiray wuxuu isu taagi jiray litabliiqi risaalati fariinta alla uu usoo dhiibay si uu dadka u gaadhsiiyo marka isaga ah lam yakun muusan ahayn rasuulku yubashirhum kii ugu bishaareeya dadka biljannati janno aakhira oo keliyata uguma bishaareyn jibrin faxasbi oo keliya bal iska dhaaf inuu janno unugu bishaareeye eh yaquulu wuxuu rasuulku ku dhihi jiray lahum dadka bikulli saraaxatin af buuxa iyo si aan kala hadh lahayn oo cad wuxuu ugu sheegi jiray wuxuu dhihi jiray ayuhannaasu dadow quuluu dhaha laa ilaaha ila allaahu dhaha alla maahana ilaah kale oo xaq lagu caabudaayay ma jira dhaha tuflixu aad guulaysateene oo wa tamlikow aada boqorro ugu noqoteen bihaa iyada alcaraba carabta wa tadiinu ha idinku hoggaansanto lakum idinka bihaa iyadii alcajamu inta aan carab ahayna ha idinku hoggaansatee fa idaa muttum haddii aad dhimataanna kuntum aad ahaataan muluukan boqorro aad filjannati jannada dhexdeeda boqorro ku ahaateen intaa dhaha ayuu dhihi jiray dabaqaat ibnu sacad ayay ku soo aroortay waqad asrafnaa haddana waxaan horu soo sheegnay maa wixiina waan soo sheegnay wixii ajaaba uu ku jawaabay bihi waxaba annabiyu nabigu uu ugu jawaabay sala allahu calayhi wasalam cutbata ibni rabiica wixii ugu jawaabay xiina markii araada uu damcay cutba musaawamatahu nabiga inuu kula gorgortamo calaa raqaa'ibi ddunyaa adduunyada waxeeda la rabo adduunyada rabitaankeeda adduunyada waxa la jeclaan kara oo ah maal iyo madaxnimo labadaasaa ugu muhiimsan maal iyo madaxnimo adduunka wax loo dhimanaya waa labadaas labadaasuu kula gorgortamay oo wuxuu yidhi labadaba waan ku siinaynaaye maaragtay naga daa dacwadan islaamka naga daa ood nagu kala geysi muxuu ugu jawaabay rasuulku iyo wamaa wixii fahamahu uu fahmay oo wa rajaahu uu rajeeyey waan soo aragnay wamaa wixiina waan soo aragnay markuu rasuulku wixii oo dhan diiday dee ilaan nin waxaasoo dhan diidaya madaxnimo iyo maalba ruux diidayaay ruux yaab la waaye iyo wamaa wixii fahimahu uu ka fahmay oo wa rajaahu uu rajeeyey cutbatu cutba oo min duhuuri amrihi rasuulka amarkiisa iyo arrintan uu wato islaamnimadiihi inay adkaan doonto waa isagii sheegay oo ku yidhi kula taliya nimankii war ninkan hadday carabi ka adkaatana haddee arrintiiba way iska dhammaatay waa saa rabteen hadduu isaga ka adkaadana dee waa nin idinka idin ka mid ahoo sharaftu isagu keena sharaftaa qeybtiinaad ku leedihiin waa isagii kula taliyey wakadaalika waxaa sidaasoo kale aan horu soo sheegnay maa wixii ajaaba bihi uu ku jawaabay annabiyu nabigu uu ku jawaabay sala allahu calayhi wasalam waan soo aragnay uu ugu jawaabay aakhira wafdin wafdigii ama ergadii ugu dambeysay wafdigaasoo jaa ilaa abi aalib abi aalib u yimid faqad saraxa wuxuu u caddeeyey rasuulka lahum wafdiga annahu isagu yatlubu inuu ka dalbanayo minhum iyaga kalimatan waaxida hal odhaah ama hal weedh inuu ka dalbanayo oo yuctuunaha ay siiyaan kelimadaasoo tadiinu lahum ay ugu hoggaansanto iyaga bihaa kelimada alcarabu carabta ay ugu hoggaansanto carab oo dhan ay iyaga ugu hoyato ugu hogato oo carab oo dhani ay ugu hoggaansanto oo ay u kaxaystaan iyagu ay ku xukumaan wa yamlikuuna alcajama intaan carab ahayna ay ku milkinayaanay madax ugu noqonayaan taana waan soo aragnay waan soo sheegnay maaragtay waxaasoo dhanna waxay ka mid yihiin bishaarooyinkii ayay ka mid yihiin bishaarooyinkaasoo rasuulku sala allahu caleyhi wasalam uu ugu bishaareeyey asxaabta iyo dadkii kale carabta u diinta ugu yeedhayay in uu islaamkani guulaysan doono waxaasoo dhan ayaa muslimiinta wuxuu siin jiray daaqo iyo tabar ayuu siin jiray ay ugu adkaystaan dhibaatooyinkii ay nimankii gaalada ahaa kula kacayeen درسنا انت عسان كديننا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم